kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka oo cudurka covid sagaaliyo toban ka tallaashay in ka badan afariyo toban milyan oo qof kenya waxay ku dadaaleysaa inay ku guuleysato jidkada gudoomiye ku-xigeenka golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qoysas abaaruhu ay ku saameeyeen deegaano ka tirsan gobolka togdheer oo somalilan ay gurmud gaarsiisay subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimco ah taariikhdan ay ku beeganta kooiyo tobanka bisha labaad ee febraayo labada kun labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan dowladda kenya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u hanan lahayd jegada ku-xigeenka madaxa golaha guud ee qaramada midoobay arintan ayaa waxa imaaneysaa iyadoo golaha uu intii u dhaxaysa labada kun labayo labaatan ilaa labada kun saddexiyo labaatanku yeelanayo kala fadhigiisa toddobaatan iyo toddobaad wararka ayaa intaas ku daraya in dowladda kenya ay taageero arinkan ku aadan ka heshay kala fadhigii waa soddon iyo shanaad ee midooda afrika oo dhowaan ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya kulankaasi ayaa qabsoomay shantii ilaa iyo lixdii bishan labaad ee hadda aan ku guda jirno mas-uuliyiinta midooda afrika ayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata u doortay inuu muddo laba sano ah isku dubarido howlaha guddiga qaabilsan la tacaalida isbedelada ku yimaada cimilada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutahi kagwe ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda dadka qaatay daawooyinka talaalka ka dhanka cudurka covid sagaaliyo toban ee gudaha wadanka ay tiradoodu tahay afar iyo toban milyan afar boqol lixdan iyo shan kun sideed boqol laba iyo labaatan qof afartan iyo sideedii saacadood ee ugu dambeysay waxaa caabuqa corona gudaha wadanka looga tallaalay dad ay tiradoodu gaarayso sagaashan iyo sagaal kun shan boqol labaatan iyo sideed sidoo kale dadka waaweyn ee si buuxda u qaatay tallaalka ayay wasaaradda caafimaadka tiradooda ku sheegtay amaba qiyaastooda boqolkiiba labaatan iyo afar dhibic afar waxaa arrimahan ay kusoo aadayaan iyadoo dowladda dhexe dadaal ku bixinayso sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa in ka badan labaatan iyo toddobo milyan oo kenyaan ah wasaaradda caafimaadka ayaa si joogta ah dadweynaha waxay ugu boorineysaa in ay usoo baxaan qaadashada daawooyinka tallaalka halka xaaladaha guud ee caabuqa corona ee kenya ay hadda yihiin saddex boqol laba iyo labaatan kun saddex boqol soddon iyo afar waxaa xanuunka covid sagaaliyo toban gudaha dalka uga caafimaaday dad ay tiradoodu gaarayso saddex boqol oo kun saddex boqol iyo shan ruux halka shan kun lix boqol labaatan iyo lix qofna ay cudurka u geeriyoodeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee wadanka oo iyadu soo saarta markasta warbixinta xaaladaha cudurka ku saabsan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
maamulka gobolka togdheer ee somalilan waxa ay faahfaahin ka bixiyeen xaaladaha abaareed ee ka jira deegaano badan oo somalilan ka tirsan iyagoona sidoo kale deeq raashin iyo biyo isugu jirta gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka sida daran ay abaaruhu u saameeyeen ee ku nool deegaano gobolka togdheer ka tirsan maamulka gobolka togdheer mas-uuliyiin ka socday hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka ee somalilan iyo qeybo kale oo kamid a waxgaradka deegaanka ayaa warbaahinta magaalada burco kula hadlay waxaana ay sheegeen in abaar baahsan oo dhimasho ku sababtay dadka iyo xoolihii ay dhaqanayeen ka jirto gobolada somalilan sidoo kalena bulshada ayay ugu baaqeen in loo gurmado oo la taakuleeyo dadka tabaalaysan ee abaaruhu ay sida daran u saameeyeen waxaan halkan ka daafuraynaa deeq raashin ah oo ah gobolada togdheer staad madheedh iyo buuhoodle saddex kun iyo saddex boqol oo qoys raashinkooda weeyaan saddexdaa gobol oo ay ugu deeqday guddiga guud ee heer qaran ee abaaraha Ee, raashinkaasi waxaa laga iibiyey cashuurta qaranka ayaa laga bixiyey waxaana fulinaysaa oo ay kaashanaysaa guddiga abaaruhu ay kaashanayaan hay-adda narfor ee udaaragarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranka annagoo ka socono guddiga abaaraha heer qaran ee jumhuuriyadda somalilan uu guddoomiye u yahay mudane cabdiraxmaan ismaaciil saylici maanta waxaan een, ku dhawaaqaynaa wejigii labaad ee gargaarka abaaraha dabcan dee weji koobeed baa jiray oo ahaa biyo dhaamis oo dee loo gurmaday afarta gobol ee gu- bariga haddee tahay togdheer haddee tahay sool haddee tahay een, daad madheer iyo buuhoodle Een, iminkana waxaa ka socda gobolka sanaag gurmadkii labaad ee raashinka ilaahay baa mahadle goobtan aan joogno waa xaruntii gobolka togdheer waa degmada burco dadweynaha waxaan xaggan ka caddaynayaa een, runta maamulka een, gobolka togdheer dadaal fara badan bay galeen oo ku saabsan si gurmadkan degdega ah dadka dee een, loola soo gurmado Een, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin xaggana waxaan ka caddaynaynaa xukuumadda jumhuuriyadda somalilan ayaa khasnada dowladda dadkii unbaa xoolahoodii lagu soo celiyey waanaan ognahay tirada la keenay iyo baahidu baahidu inuu ka weyn tahay aanu kala dirno een, raashinkii iyo biyihii loogu talagalay gobolka togdheer degmada burco oo runtii ka kooban kun iyo siddeed boqol oo qoys iyo konton booydood ayaanu saaka la kala dirayaa oo saaka u sheegayaa bulshada jumhuuriyadda somalilan gaar ahaan reer togdheer in xaaladii abaarta ee gobolka togdheer ay isu bedeshay saaka weji kale ay bilaabatay dhimasho dadku inay harraad u dhintaan oo iminka lasoo sheegayo inay islaani ugu dhimatay ee degma dhoqoshay aaggeeda harraad iyo gaajo sidoo kale xoolihii inay maxay taheen iyaguna dhimashadii bilaabeen harraad iyo baadla'aan waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka togdheer qurbajoog qurqurjoog ganacsato sidii sebentiinkii laysu abaabulay sigstiinkii abaartii in laysu abaabulo oo maxay ahateen guruubadii iyo maxay ahateen nidaamyadii wanaagsanaa aynu kaga baxsannay abaartii hore tii hore maanta tanaa ka daran waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa in sidii hore aynu isu abaabulo maadaama ay ka daran tahay tii hore dhimashadiina ay bilaabatay dadka tii xoolahuna ay bilaabatay baadla'aan iyo biyo ay soo korodhay saaka weji cusub ayay saaka yeelatay gobolka togdheer abaarteedii insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wixii een, maxay ahateen aynu soo gaarsiiyeen guddiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha ee madaxweyne ku-xigeenku ugu horeeyo inaynu saaka iyadana aynu qaybinayno raashinka kun iyo siddeed boqolah iyo konton booyadood aanu kala dirayno sidoo kale waxaanu la kadi- la dirayaa emergency team emergency ah oo xaaladda dhabta ah haddii ilahayd ma soo ogaada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya duraan axmed faarax ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay-adda cuntada adduunka ee w f p ee soomaaliya kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay arrimaha abaaraha ka jira dalka soomaaliya iyo sidii loo fududeyn lahaa duulimaadyada gargaarka si ay deg deg ugu gaaraan goobaha loo qorsheeyay ee abaaruhu ay saameynta weyn ku yeesheen madaxa hay-adda cunada adduunka ee w f p ayaa wasiirka duulista hawada ee dowladda soomaaliya kaga mahad celiyey sida xukuumadda soomaaliya ay u fududeyneyso howlaha gurmadka abaaraha waxaana uu sheegay in dhankooda ay ku dadaalayaan sidii dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ay cunnada u baahan deg deg amaba si dhaqso leh lagu gaarsiin lahaa gargaarka ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda soomaaliya ayaa bogaadiyey dadaalada hay-adda w f p waxa uuna sidoo kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay gacmaha isqabsadaan iskuna gargaaraan xilliga adag ee abaaruhu sida ba-an saameynta ugu yeesheen gobollo badan oo dalka soomaaliya ka mid a deegaano badan oo soomaaliya ka tirsan ayaa saameyn waxaa ku yeesha abaaraha waxaana jira meelo dadkii xoolihii ay dhaqanayeen ka marteen oo abaaruhu ay guud ahaanba xoolaha ka baabi'iyeen halka sidoo kalena meelaha qaar laga soo sheegaya dhimashada dad ayagu sababsaday abaarta kadib markay oon iyo haraada u adkeysan waayeen abaarahaasi baasan ayaana waxaa soo baxaya qayladhaanta la xiriirta in gurmad loo fidiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in ay suuragal tahay in tirada xaaladaha covid sagaal iyo toban ee qaaradda afrika ay toddoba jibaar ka badan tahay inta ay dowladuhu diiwaan geliyeen madaxa hay-adda w h o ee afrika ayaa waxa uu arinkan ka qaaday shaaca bayaan ay soo saartay ayay ku xustay in tirada dhimashada ee ka dhalatay covid sagaal iyo toban ee la diiwaan geliyey ay u badan tahay in labo amaba saddex mar ay ka hooseyso midda saxda ah